فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan oo had ahaan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa oo hijriyada ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga qodobada dhuuxa aynu ku soo diyaarinay oo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo camaliyad nafhurnimo ah oo ruxday saldhig dowladda federaalka ay ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerarkaasi khasaaraha uu sababay ayaan macluumaad dheeri ah idinkaga haya muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa caawo waxaa ka mid ah baarlamaanka federaalka oo maanta la horgeeyay ajande la yaab lahaa oo muujiyey waxa ay yihiin iyo howsha ay hayaan ajandahaasi oo ah xeerka jinsiga oo banaynaya gogol dhaafka sinada ah sidee looga falceliyey arrimahaasi ayaan barnaamijka isku dul istaagi doonaa insha allah dhuuxa qodobadiisa waxaa ka mid ah abwaan soomaaliyeed oo aynu ka waraysannay sooyaalkiisa suugaaneed maxamed ciise iyo salmaan ayaa barnaamijka igala qaybgelaya waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
waa tahay barnaamijka ayaan toos ugu dageli doonnaa maanta magaalada muqdisho waxaa ka dhacay camaliyad nafuurnimo ah oo lagu beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka camaliyadaasi oo mas-uuliyadda ay sheegatay xarakatu shabaabul mujaahidiin waxaa caawa laga helay tafaasiil dheeraad ah salmaan axmed ayaana noo soo koobaya camaliyadaasi iyo waxa laga yidhi aad baad u mahadsan tahay faahfaahin dheeri ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay camaliyadii aadka u weyneed ee maanta ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho ee islamarkaana lagu beegsaday ee xero ciidan oo ay ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalka ku leeyihiin ee degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho warar hordhac ah oo la helayo wuxuu xaqiijinayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ku dhowaad ee gaaraya lixdan askari oo israakiil ku jiraan ay ka dhalatay camaliyadii weyneyd ee maanta ka dhacday ee xero ciidan oo guutada toddobiyo labaatanaad ee ciidanka militariga dowladda federaalka ku leeyihiin qaybo ka mid a degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho inta haatan la xaqiijiyey waxaa camaliyadaas ku dhintay afar iyo labaatan askari oo israakiil ku jiraan ee kuwaas oo ka tirsan ciidanka militariga dowladda federaalka waxaa sidoo kale camaliyadda ku dhaawacmay ee sida ilo lagu kalsoonaan karo ay xaqiijinayaan soddon iyo laba askari iyadoo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka militariga dowladda federaalka isugeynta marka ee ciidanka iyo saraakiisha dhimashada iyo dhaawaca ku noqday ee weerarkan aadka u weyn waa konton iyo lix askari sida ay ku waramayso xogtii ugu dambeysay ee laga helay ee camaliyadaas aadka u weyneyd waxaana suuragal ah in khasaaraha dhimashada iyo dhaawacbale uu aad u kordho maadaama ay jiraan dhaawacyo halis ah oo haatan lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho gaar ahaan kuwa dowladda federaalka ay leedahay marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaa camaliyadan aadka u weyn ku burburay ugu yaraan saddex gaari oo laba ka mid ah ay ahaayeen ee gawaarida gaashaaman waxaana xusid mudan in saddexda gaari ee burburay ay ku rakiban yihiin ee qorayaasha lidka diyaaradaha marka laga soo tago gawaarida sida tooska u burburay waxaa jira laba gaari oo kale kuwaas ay waxyeello xoogan gaartay islamarkaana haatan ay adag tahay in lagu sii shaqaysto sida ay ku waramayaan ilo lagu kalsoonaan karo aan soo xiganayno culeyska iyo xajmiga ay lahayd camaliyadda waxaa laga dareemi karaa in xerada la bartilmaamaysaday ay inta badan gebi ahaanba burburtay ee taasi oo muujinaysa xajmiga camaliyadda ay lahayd iyadoona dad goobjoogayaal ay ku warameen in laga maqliyo dhawaqa camaliyadda meelo aad uga fogfog halka ay ka dhacday oo ka tirsan degmada wardhigley ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda u sheegatay mas-uuliyadda camaliyadan aadka u weyn ee khasaaraha ba-an lagu gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan guutada toddobiilabaatanaad ee ka tirsan ee militariga dowladda federaalka ee ka hoos shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya oo ay ka mid yihiin yugandheeska burundeyska iyo kuwa ethoobiyaanka wixii warar ah ee kusoo kordha ee camaliyadan aadka u weyn ee maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee islamarkaana dhalisay khasaaraha aadka u badan ee dhimashada iyo dhaawac leh ee gaaraya konton iyo lixda askari ee ay saraakiisha ku jiraan wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaagka qodobo kale ayaa nagu soo maqan laakiin markaan aynu eegno kulan baarlamaanka ay ku yeesheen magaalada muqdisho kaas oo buuq uu hareeyey maanta magaalada muqdisho waxaa kulan ku qaatay xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka kulankaasi ayaa xildhibaanada lagu wargeliyey habeenkii xalay iyadoo lagu gaarsiiyey fariin qoraaleed ugu dhacay taleefanadooda hadaf waxa uu ahaa dhowr ajande in lasoo hadal qaado lana ansixiyo waxaana ugu weynaa mashruuc layaab ku beeray dadweynaha soomaaliyeed kaas oo ah xeerka jinsiga oo bannaynaya gobollaafka sinada ah iyo in raggu ay isguursadaan haweenkuna ay wax iska dayaan xeerkan horey waxaa u soo ansixiyey golaha wasiirada ee dowladda federaalka waxaana gadaal ka riixayay qaramada midoobay maraykanka iyo midooda yurub cabdiweli muudey oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shir guddoominayay kulankan ayaa xildhibaanada u sheegay inay ansixiyaan xeerka jinsiga oo dhammaantiisaba khilaafsan shareecada islaamka muudey waa uu kala dooransiiyey waxaana uu yidhi ma ka tagnaa mise waad ansixinaysaan in ajandahan la guda galo waxaana xusid mudan in badan oo ka mid a baarlamaanku inay codsadeen in la ansixiyo ajandahan halka kuwo yarna ay diidanaayeen hal arrin bisaan iska rabnaa idinkoo mahadsan sidii sala ajandaha ma ka saarnaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli mudey sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mahad cawad ayaa isna goobta ka hadlay mahad waxa uu sheegayaa in wax lala yaabo isaga ay ku tahay in baarlamaanku ay diidaan ajandahan halka marka luqadda ingilishka loogu sheegana ay rabaan oo ay ogol yihiin xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa xoogaha bal caadi ha laysa dhigo caadifadda ha layara dejiyo arrinkan ina hor yaallo waxaan rabaa inaan mid isxasuusinno waxaan rabaa in xeerka in aanan magaciisa shaqo laga dhiganin marka sexual offenses bill la yidhaahdo caadi baa u haysataa fiiri sexual ya galmada waxaad leedihin waa wax qaldan sexualna caada u haysataa sooma haddaad saxaysaan haddaad saxaysaan idhagaysta fiiri haddaydan u haysanin markii hore lagu qaybiye kama aad qaylinayn sexual offenses bile marka af soomaaliga ugu soo qaraad diidaysaa soo maaha waxaan idiin sheegayaa magaca ha la tuuro magac saxan oo waxa weeye u qalma ha laga dhigo yaynaan bahalkan inta aan ku ciyaarno oo aanu isku tuurtuurno yuusan ajandaha ka bixin ma garan idinkoo u danaynaya dadkaas masaakiinta ah ee waxa weeye baaba'san idinkoo u danaynaya yaanan la fududaysaninoo ajandaha cod ha loo qaado hadlaysa tuura hadhiina ma garanta qaybin weeye guddoomiye in maanta laga doodo maba ahaynba xildhibaanadu waxay xaq u leeyihiin in loo qaybiyo afar labaatan saacadood ka hor xaqooda ha la siiyo magaca maalinta dambe ajandaha lasoo saxayo guddigii iyo guddoonka iyo ciddii keergaranaysa guddoonka ha u timaado next timeka ajandaha lasoo gelinayo oo laga doodayo magac laysku waafaqsan yahay ha lagu keeno gudihiisana aan ka shaqayno laakiinse inta oo lagu ciyaaro yuusan ajandaha ka bixin intaasaan ku dardaarmayaa waa allahu maadalla kaasi waxa u ahaa mahad cawad xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa soo istaagay oo mikrofanka qabsaday iyagoo qadiyadan ka hadlaya qaar ka mid ah sida muuqataba waxay diidan yihiin in ajandahan lagu ansixinayo aysan waxba ka helin oo guddoonka baarlamaanku lacagta laga helay shisheeyaha jeebkooda ay ku dhacday sida muuqatana sidaa bay kaga soo horjeedaan halka kuwo kalena ay wax ka ogaayeen oo suurtagal ay tahay una badan tahay in khadaadic yar ay heleen waxaan toos u gudageli doonaa xubno baarlamaanka ka tirsan oo halkaa ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan dhalaxa iyo xubno kale mid ka mid a codadka idinku soo maqan ee xildhibaanada waxa uu leeyahay inagoo dadka soomaaliyeedba wax xun ay naga aaminsanaayeen haddaan ajandahan guda galno waana loo yaabaa codadkoodaba nala dhegaysta cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay way wejiyo badan tahay caalamka maanta aan ku sugan nahayne wax badan oo qaabdaran baa ka jiro nin nin aroosa naag naag aroosta balaayo balaayo kale isu tagta qashin iyo quran baa ka buuxa annaga ximaayatan liislaamina wa diinina wa iimaanina wa iimaanina wa taqaaliidina ya ayaan waxaan ku diidnay ajandahan in aan ka doodno hallanalaga noqo meeshii laga keena lagu celiyo maasane dalxa ha bixin ha bixin ha bixin dalxa ha bixin waa mahadsan tahay waxaan rabaa marka waxa aad rabto inaad sheegto sida aad wax u rabto saasaan u rabaa dheh
Ee, waa mahadsantahay guddoomiye sida waa aad wax u rabto u sheeg horta ereyga galmada waa inuu meesha ka baxa doodna ma galo oo asaga fiiri waxaan rabaa aan isdhegaysan wax yar dalxa ha aan isdhegaysan mashruuca waxaan dhihi lahaa mashruuca faldambiyeed Dalha, dalha.
mashruuca fiir waxaan dhihi lahaa aniga mashruuca xadgudubka ku ah ma garatay shareecada islaamka ma garata Horta meel laga galo iyo meel laga saxo male annaga waxay diinteeda noo sheegin oo ka qurux badan oo annaga meel laga soo guuriyey oo ay u turjuman tahay maaragtay dad kale oo bilaa xataa diina inay yihiin laga yaabo in la soo qaato oo dad muslim ah oo annaga hadde oo aan ashhaadanno oo aan rumaysannahay kitaabkaasi munazalka ah mudane guddoomiye nooma cufanto barlamaankii soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajanta galmo ah la- la soo agdhigay dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa barlamaanka annagoo marka horeba wax fiican aan bulshada naga aaminsanayn haddana kan haddaan maaragtay maxaan la idhahdaa maanta warkeeda uu gaaro maxaa soo baxaya aniga waxaan leeyahay ajandada guddoon waxaan codsanayaa in ajandaha aad geliso cod ma aqbalnay mise diidnay intaasaan kaa rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si kastaba ha noqoto mudane guddoomiye waxaan codsan lahaa xildhibaanada sharafta leh xafidakumullah in la ansixiyo ajandaha oo la ogolaado arrintan in laga doodo maxaa yeelay hadda doodina waa galnay siduu guddoomiyaha ka cabanayay welina ajadiina looma ansixin waxaan ku celinaa akhiiran mudane guddoomiye sharcigan gabadhii guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka waxay noo sheegtay hadda oo hortaan ay ka sheegtay sharcigan ayada inaanay soo diyaarin yaa akhrinayo akhrinta koowaada noo qorana mudane guddoomiye yaa noo akhrinayo mudan inuu akhriyo sideeda bayna galmadu aslan markii la yidhahdo waana ka xumayaan kelimadaas isticmaalee waa xalaal markii laakiin sharciga yimaado ay xaaraan noqoni sharcigii xaaraantinimayn lahaa biidni illaahi ilkariim wuxuu noo noqonaa shareecada islaamkeed waa ka heshiinaynaaye adinkoo sharaf leh xafidakumullah aan ogolaana guddoomiye adi aan kaa codsado midkana loo qaybiyana ha noqoto kii ay gabadha guddoomiyaha guddiga sheegtay in haddana loo qaybiyo asagana aan ku dul shaqayno kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka ajandahan muday horey buu u diiday in uu qabto laakiin hadda waa la afgartay baarlamaankuna waa uu horgeeyey sida laga dareemayayba hadal uu ku hadlay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo sheegay in cabdiweli muudey uu horey xeerkan u diidanaa cabdiweli muudey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waa uu ku adkaystay in xeerkan ogolaanaya gooldhaafka sinada in aysan tuuri doonin oo ay ansixin doonaan isagoo kuwa diidan ajandahan ugu baaqi in habeen dambe ay kasoo qayb galaan kulan ay yeelanayaan haddii ay kalarkaan aqoonin kalarka iigu keentay gaduud u ahaa kanaysan aqoonin waxaan rabaa xaqiiq inaan idiin sheego ayadaa ka soo shaqaysay guddigaa ka soo shaqeeyey kalarkaan iiguma keenin kalar guduudna iigu keentay kalarkaanay garan wayse kan kaan culummadu ku celiyey keento culummada ay soo samaysay waay marka ani ma ka soo shaqayn inay tidhaahdo sax maaha guddigaa ka soo shaqeeyey ayagaa ii keeneen markay ii keenaana culummada ku celiyey kalarkaana ay garan waysa gabadha intaas waa fahamteen oo malayna raalli ahaada raalli ahaada raalli ahaada nin walba ra'yigiisa lama qancin karo baalkan shareecada islaamkaa la waafajinaa ciddii diidda khiyaaray leedahay aan isdhegaysano nin walbana waxbuu sheegaa ra'yigiisana la qaatuu rabaa cid ra'yigiisa gaar loo qaadan kara male sharcigan wasaaradda waa ka soo wareegay mana lagu celinayo wasaaradda laguma- cod lama gelinayo go'aana hore looga gaaray go'aana hore looga gaaray wasaaradda laguma celinayo sharcigan waxaa waaye kanaa lagu shaqayna kanaa lagu shaqaynaa kan laydin qaybiye kan waay kaad haysataan kan waay inta soo istaagan shirkadoomiy ah nin walba inuu hadla maaha kanaa lagu shaqaynaa waxaa ka shaqaynaaya waa laydin sheega waa la tuuraana sax maaha lama tuuraayo wax la tuuraayo ma jiraan inta la celiya waa hayna haddaad rabto shan ahaya waa kuu keenaa kan kan ugu saxsan waaye oo la keenay kan ugu saxsan oo la keenay waayo kan kan marka ha isdhegaysanno ha isdhegaysanno aad ha isdhegaysanno geedkan maraaxil badanuu soo maray habareertay xaawo waa mahadsan tahay way soo shaqaysay iyadii guddigeeda ay waxaan rabnaa geedkan asagaa lagu shaqaynaa waan laga shaqaynaa waxaan rabnaa habeen dambe caawma habeen dambe ciddii danaynaysa hulkan ha timaado guddigana ha yimaado guddigii joogtana ha yimaado habeen dambe caawma habeen dambe ciddii danaynaysa hoolka ha timaado laakiin wax la tuuraaya ma jiraan hal saaca la yimaado hal saaca bay nimantaan iskugu yimaado waa mahadsan tahay shirkan waa noo xiriya waxyaabaha la yaabka lahaa waxaa ka mid ah in la waayey cid baarlamaanka ka hor akhrisa qodobada ku qoran ajandahan waxaana wasaaradda iyo guddiga arrinkan gadaal ka riixayey oo shisheeyaha lacagta ka soo qaatayba ay diideen in ay baarlamaanka ka hor hadlaan xeerkana u faahfaahiyaan iyagoo ka baqaya ummadda soomaaliyeed haddaba ajandii maanta aad baa loola yaabay waana la hadalhayaa goordhowna waxaan idiin soo gudbin doonaa dad aragti ka dhiibtay qadiyadan laakiin marka hore nala dhegaysta xildhibaan jaysow oo hadda ka hor idaacadda alfurqaan la hadlay isagoo sheegaya in ka baarlamaan ahaan ay ogol yihiin in dalkan soomaaliya raggu ay isku guursadaan haweenkuna ay wax iska raadiyaan
anigu wax badan ayaan ugu yaraan labaatan iyo saddex sana ayaan deganaa demokrat galbeed waa arkay dad nin laba nin oo isqabtay iyo laba naag oo laasbiyaan oo isqabtay laakiin dimuqraadiyad waxaan aniga adiga ku heshiino oo aan dhaqan ka dhigano ayaa dimuqraadiyad ah dimuqraadiyadda waxaa kaloo ah in waxa la yidhahda aqlabiyada uu kala baxo dimuqraadiyadda waxaa la yidhahdaa waxay bulshada jeceshahay oo lagu dhaqmo dimuqraadiyad waxaa magaca maalintii ugu horreeya uu soo yeeray waddanka waxaan maqlay in hungari hungary inay haddiyeen greega ahaa waa luuqad oo greegaasa aan jeclahay ayay ka timid marka walaal for example waxaad arkaysaa qolada catolica iyo borteska waxaad arkaysaa niman laleeyahay waa shiiqiin oo haddana guurku waa ka xaaraan laleeyahay oo kale ad arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ah ay guursan jireen markaad aragta haweeney masiixiyadda markaad aragta ardada qoftaan islaamiga ay xijaabanta oo dhaqankooda waa ujeedaa ina ay yihiin marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa waxa aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaysteen annaga kulli waa hambalyeyneynaa weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilisha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan marka haddii ay hadda iyaga ay sharci cusub ay samaysteen annaga kulli waa hambalyeyneynaa weliba waxaan leenahay ilbaxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilisha guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexa helaan oo ay qarashir isku guursan karaan dadka markay is rabaan waxaa loo furaa tababar koorsaa la siiyaa waktigaa la siiya oo waxaa la yidhaha tradingaa la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qofoo isku cusub dabeecadooda siday usa qaban lahayd ayaa la baraa sida haweenka naagaha naagaha guursana laasbiyaana la yidhaahdaa ilbaxnimadiiasiyaad kaasi waxa uu ahaa xildhibaan jeso oo mar sii horeysay alfurqaan la hadlay iminkana nala dhegeysta qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed oo aragti ka dhiibtay arrinkan oo ay ku tilmaameen gaalnimo cad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waan salaamaya idaacadda iyo dhammaan dadka codkayga dhegeysanaya soomaaliyeed meel alaa meela joogaan salaan ka bacdi haddaan fikirkayga ka dhiibto waxaan la yidhi waxaan lagu magacaabo baarlamaanka ayaa maanta ka doodayey oo ah waxa lagu magacaabo galmada runtii wax laga hadla ma aha waxaasi wax laga hadla ma aha laakiin maadaama ay khatar weyn ugu sugan tahay dadka soomaaliyeed ee muslimka ah insha allahu tacaala wixii fikirkayga nagaga aadan baan ka odhanayna insha allah marka u horeysa shaygan la yidhaahdo galmada iyo wixii la xidhiidha ilaahay baa subxaana wa tacaala kitaabkiisa ku sheegay sunnadaana way ku caddahay oo nabigaa noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam wixii ka xaaraana iyo wixii ka xaaraan wixii ka xalaala iyo wixii ka xaaraana labadaba kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay ku caddahay uma baahna markaa mana bannaana in laga doodo oo la yidhaahdo arrimaha iyo wixii la xidhiidha in laga doodo magaranaysaa cod loo qaado uma bannaana wax ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa olready uu ka caddeeyey rasuulkuna uu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam taas marka la dhaafo xaqiiqatan waxaa meesha lagu qarinayaa waxaa weeye wax kale ma aha shaygan galmada lagu sheegaya waa shay barayfad ah oo qof walba gurigiisa iyo sariirtiisa iyo dhaqankeeda dee qof waliba waa wax u barayfado u gaara weeyaan oo isagaa yaqaana gurigiisa sida uula dhaqmo laakiin shayga meesha laga hadlayaa wax kale ma aha waxaa weeye waa sidii loo xalaalayn lahaa ama loo xalaashan lahaa sinada iyo liwaadka arrinkaas ayaa meesha ku jira markaa arrinkaas weeye ka magaranaysaa maanta laleeyahay waa laga doodayaa oo runtii ah shay dowlado shisheeye iyo ummado shisheeye maxaa sheegaa laga soo minguuriyey oo la doonaya dadka loo soo waarido dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed in loo soo waarido gaaladu waxaa weeye dagaal dagaal kafool ka foola iyo mid mid af mid afka iyo adinka iyo qalinka intaba maxaan sheegaa way ku dagaalamayaan marka dee yaraysan maayaan laakiin waxaa weeye intaasoo qurunahoo lasoo dhaafay ayay dagaal ku jireen waa inay ku faa'iidi waayeen iminkana insha allahu tacala kuma faa'iidayaan lan yaduruukum ilaa adaaba ilah yidhi waxba magaranaysaa idinka dhibi maayaan in yaroo magaranaysaa lugooyo ah oo dhib uuna unbay idiin geysanayaan laakiin mabaadi'diinna iyo diintiinna iyo magaranaysaa waxaad aaminsan tihiin magaranaysaa ma aha kuwa ka takhallusi karaya oo waxaa weeye shaygan ilahay baa subxana wa tacaala xafiday marka waxaynu keliya oo leenahay waxaan baarlamaanka lagu sheegayo ee meesha fadhiya ayaa magaranaysa la doonaya in dadka soomaaliyeed loo soo dhex maro oo maxaan sheegaa laga dhaadhiciyo oo magaranaysaa lagu bannaysto waxyaala ilaahay subxaana wa tacaala uu kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka uu ka xaaraameeyey sida liwaadka iyo sinada iyo wixii la mid ah laakiin waxaa weeye laga yeeli maayo runtii laga yeeli maayo oo waxaa weeye insha allahu tacaala wax u sooroobaya ma aha runtii waxaan aad iyo aad magaranaysaa aan u soo dhoweynaya hadalka brofesor dalxa damqashada uu ka damqaday ee hadalka uu meesha ka jeeday hadal wanaagsan laakiin runtii waxaa la yaab leh qofka khabiirnimada waxaan la yaabay qofka shirka u ah maxaan sheegaa guddoomiyaha u ah oo runtii doonaya inuu ku dadaalo inuu waxan uu marsiiyo oo magaranaysaa ay ka go'an tahay inuu magaranaysaa arrinkan uu meel mariyo oo leh magaranaysaa wax la tuuraya ma jiraan oo laysu soo noqonaya marka insha allahu tacaala haddaan hadalka aan soo gebagabeeyo waxaa weeye kow waxaa la doonayaa waxaan galmada lagu sheegayo wax kale maaha looga hadli maayo waxaa la doonayaa in maxaan sheegaa ilaahay kitaabkiisa laga hor yimaado oo la bannaysto sinada iyo liwaadka la samaysto isla markaana la ilqeeyo oo meesha laga saaro la tuuro nusuusta cadcad ee ku soo aroortay xaaraantinimada magaranaysa sinada iyo liwaadka in meesha laga saaro oo la ilqeeyo ayaa la doonayaa laakiin biidnilaahi uma suuroobayso oo waxaa weeye dadka muslimiinta ee soomaaliyeed diintooda way u taagan yihiin ilaahay subxana wa tacala shareecadiisana way u taagan yihiin ka magaranaysaa ugu jaahilsan ee aan diinta waxba ka garanayn ayaa magaranaysaa arrinkan oo kale arrinkan oo kale magaranaysaa aan lagu khaldi karayn insha allahu tacaala laakiin dadka magaranaysaa dhuuna qaatayaasha ah ee maxaa shisheeyaha u shaqeeya ee maxaan sheegaa ilahay subxana wa tacaala diintiisa beri hore ka xoobsiibtay waxay isku dayayaan inay magaranaysaa gaalada ay ku raalli geliyaan oo magaranaysaa ay waxyaalihii magaranaysaa iyagu ay ku jabeen magaranaysaa ay mar hore magaranaysaa ay ku baabi'een oo tarankooda iyo nasligooda iyo wax walba magaranaysaa hoosu dhigay inay inoo soo waaridaan insha allahu tacala se dhinac kastaba ay inooga saydareeyaan biidnillahi ma suuroobayso saasaan intaasaan kaga soo kaabsanaya insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha idaacadda alfurqaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala qodobka meesha yaalla runtii baarlamaanka la keenay dowladda federaalka ah oo la yidhi ha laga doodo galmada runtii waxaa la odhan karaa musiibo ku hafsatay ummadda soomaaliyeed weeye in galmo laga doodo maxay odhanayaan marka maxay ka soo saarayaan say u dhigayaan ummadda soomaaliyeed markii habadda waxa weeyaan wax lagu soo saari waayey ayaa waxay rabaan in ay masqahiyan u beddelaan runtii dagaalka habaddana waa ka halis badan kan fikriga ah oo dhaqanka in laga bedelo ah waalfitnatu ashaddu min alqatl in lagu dilo waxaa ka xun in lagu fidneeyo marka waxaa iska cad qodobkaasi inuu yahay in ninina uu guursan karo haweenayna haweenay ay guursan karto marka zinadu ay ay bannaan tahay wax allo wixii xumaanana ay bannaan yihiin wax noocaasi in la ansaxiyo ay meesha u keeneen marka waxaa la yaab leh ciddii meesha keentay maxay ka rabeen yaa keenay marka dhibaato aad iyo aad iyo aad baa xaddeeda ula weeyey kuwa hadda hataa ra'yiga ka dhiibinaya fikriga ka dhiibinaya baa la yaab leh seay u dhigayaan qaabkay u dhigayaan maxay doonayaan run ahaantii waxaa lagu tilmaami karaa wax musiibo ah fitno ah oo habaddaba ka fiicanba in dadka la laayo in qof muslim ah diinta laga saaro la fidneeyo oo naar loo horsado inuu naar galo waxaa ka xun ayaa ka xun in la dilo qofka marka runtii waa wax musiibo ah nagu habsaday weeye ilaahay ha naga qabto ilaahayow naga qabo ilaahayow kuwaas naga qabo halkaasaan kusoo kooya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhammaan waa aan salaamaya walaalaha raadiyaha islaamiga alfurqaan intaa ka gadaal haddaan u gudagalo mowduuca waxa weeyaan shayaadiinta iyo a'imatul kufri ay ka niqaashayaan oo ay ka doodayaan horta ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay waxa weeyaan inay adilo yihiin wax khayr badan aysan ahayn bal khasaare inay ku jiraan dhowr goor ayuu qur-aankiisa ku sheegay marka qofka muslimka ahi anigu iga tala ahaan waxaan dhihi lahaa tadabburkiisii iyo hoolihiisii haasiiyo kitaabka alleh waxaweeyaan wacdi iyo waxweeyaan iyo anfac iyo talo kitaabka ku filan laakiin qofka hadduu hunguri uu raadinayo waxweeyaan hunguri baan gaalnimo u galayaa waxweyaan waa gaalnimaduu ku dhacaya ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi dalika biannahu mustaxabu xayaata addunya cala alaakhira wa ana allah laa yahdi lqowm alfasiqiin marka waxweeyaan hadday uda adduunye baan u wadnaa hooshan ay leeyihiin waa kafaro gaalana lagama sugayo inay waxweeyaan ummaddeeni iyo dalkeenan muslimka ahi ay wanaag kusoo siyaadiyaan bal ilaahay wuu ka qiseeyey waxweeyaan atbaacu shayaadiin inay yihiin bal inay waxweeyaan shayaadiinta u shaqeeyaan ayuu alla sheegay marka qofka dadka muslimiinta caqligoodii inay ku noqdaan ay ogaadaan adiladaani inaysan ka dhiganin dad wanaagsan oo waxweeyaan qowmu luud waxaa luudii libaad loogu bixiyey luudiyiin luud waxaa loogu bixiyey magacaas qowmu luud libaadkaay sameynayeen loogu sameeyey waxweeyaan nebigoodii nebiyulaahi luud calayhi salaam waatuu kala hadlay uu kala niqaashay uu kala dooday bal ayagu ay ku madax adeegeen kuwaana kuwaas ayay ku tal yihiin limaada waxweeyaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف marka inay aabayaashooda ku tagdaane waxweeyaan lala yaabi maayo waatii naadimkuu dhahayay waman shabah abaahu famaa dalam qofkii aabihiis u ekaado wax dulmi muusan suubinin anigu waxaan dhihi laha ummadda muslimiinta ahi ee soomaaliyeed ilaahay ha ka dhowrsadaan ilaahay allah allah yaa cibaad allah ilaahay ha ka dhowrsadeen addoommada alleh kitaabkiisii iyo sunnada nebigii sal l salam waxweeyaan ha ku tadabureen haadaa aakhiruhu wallahu aclam
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa idin salaamay hoosha aad noo haysaan ilaahay idinku barkeeyo fikirkayga hadaan ka dhiibto qodobkan foosha xun oo akhlaaqda xun oo maanta la horkeenay baarlamaanka dawaaqiida wallaahi waa arrin aad ba warnaxa anigu waaba la yaabo dalaxan dhegeysanaya cododkiisa markaas markuu doodo waxaa la yidhi markii oo laisku mari waayey qodobkaas waxaa la yidhi beri aa ka dhigano marka qiimihii iyo qaayaha u yeelaya inaad dareemaysaa rag waaweyn oo isku imaada oo ka doodayo ilaa ansixiyo inay ragga isku iibsan karaan dumarka isku iibsan karaan oo gogol dhaaf gabar kasta ay soo bikirto marka dadka meesha laiskugu keeno oo dowladda sheegto wallaahi kuwa ummadda fasahaadina awliba inay yihiin waa la ogaayay haddana waxaan hadday keeneen waa arrin aada looga siinax wallaahi aniga markaan maqlay waa naxay markaa mareegtada iyo meelahaas ku arkaba subxaanallah wallaahi waa arrin aada looga murugoodo waxaan dhahno manaqaan wallaahi aada u yaabanna subxaana allah بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gabagabada barnaamijka dhuux ayaan isla soo gaarnay abwaan rooble cumar waxa uu ka mid yahay suwaaleyda soomaaliyeed waxa uu nagu soo booqday idaacadda alfurqaan waxaana wax ka weydiinay sooyaalkiisa suugaanta waxaa waraystay waryaheena maxamed ciise magacayga waxaa la yidhaahdaa rooble cumar cali idaacada alfurqaan insha allahu tacaalaa ayaa maanta liigu soo dhaweeyen hadda taagane waa tahay an abwaana waxaad ka warantaa taariikhdaada abwaannimo iyo xilligaad soo bilowday muddo ayaan gabyaayey anigoo gabyaay ah deegaanada aan ku noolahay liga yaqaano horta sababto aniga waxaan nahay nin baadiyo kusoo barbaariyo baadiyo deganaaya meesha laga yaqaano laakiin abwaannimadeeda ay mid caam oo dadkay wada yaqaanin ay noqonin ayuu halganka bilaawday markiis halganka bilaawday ayaan gabaydeeda u rogay in islaamka wax u tara gaaladana ku waxyeeleey gaalada mar allaala markay wadanka soo gashay ay dhibaatooyinka noo geysatay ayaan ku talagalay inaan bulshada kiciyo gaaladan aan ka hortagnan iska dhicin waa tahay marka waxaad noo sheegtaa goortii kugu horreysay ee aad gabaydo iyo gabaygaas wuxuu ahaa gabaygaas igu horreeyey waxaa la yidhaahdaa gaal colkiisa waa cibaado wuxuuna ku bilaawday sida tan colkiisa waa cibaado ciddii moog caawo u sheega gaal colkiisa waa cibaada cayna waa qur'aan dhigan allana caadilkay waayo maansada markii cayn gashaan kala caddeeyaa cid macaay colaad hurin maha cudurna ma abuuro macaraa tamii ciidan beel inay cidlaayaan camalkayga ii gooni waa oo cid ilama lihin wacisaa ciddii iga cimrele culumo ii caamo cirka iyo carrada caadilkii caalamka abuuray caqligana na sii'ey cilmiga cayn walboos yahay cayaar nooma uumina inaan ka cabsannow leehay ee cid kastoo cisyaan suubisoo cududku been sheegtay oo cinaadka caadaysato caasi nebigoodii ciribtooda reer caad baldee caaqib xumadoodii afartaas allah caadil ah waa curdaalih cayntaan uu rabay inaan bulshada ugu cildhaamiyo oo culayska igu haysiyoon lacal wasaadaay an cabira calool cunug ku jiru laguma ciilbeela war ciiddii waa la degayay gaal cad baa cagaha soo saaray ina layska celiyaan bulshada ugu cildhaamiye cid kastoos calaaqaad daxmara oo cisaynaysa oo cashada meel kula cunto daba caraabey cafis male curkaa laga jaraa cunaha hoostiisa casaba iyo hadduu nugu cid yahay laga calool go'si cudurdaar ma loo helinake gaal casuumaaya iska celiya wacdow alliya nabiga kuwii caasi cudurdaayna ma ogii cidaan u cabanaan jirin haddin iska celin wayno oo laga cabsada gaalka celashiin cabayno dhamay ku cagdhabaayeen carra caana lagu maala mala waa la cayrtoobay haddii liiska celin waayo oo laga cabsada gaalka waa inaan carraa u baxnoon cawmadow guurna ama liiska celiyoos carrada cagaha soo saarin calayrkii aan raranaynayoy calalka fuuleen intan caynka laga goyninoon cududna loo sheegan intan caynka laga goyninoon cududna loo sheegan iska celiya waa cadow alliya nabiga kuwii caasi iska celiya waa cadow alliya nabiga kuwii caasi cududayna ma ogi cidaan u cabanaan jirin haddin iska celin wayno oo laga cabsada gaalka waa inaan carraa u baxnoon cawo madow guurno ama layska celiyoos carrada cagaha soo saarin alleyrkii aan rararaynayoy calalka fuuleen intan caynka laga goyninoon cududna loo sheegan waa inaan cawadi dheelmanood cadowga laaysiin oo ceebta laga dhidhiyood gaal caburisaan ee cadow eebbahey inasiyo hoos caasi nabigayni waa caddahay cid loo sheegi maacaamadayna oo cabsi inaynahay soo naftaan caynsadowhayna iyo culummada inaan diidanahay kala caddayn way cayn lagu cabiro waa la waay calawdii hawshaasa ilaahow adaa caadile hana cibaaraynin ee ceebta nagadugaadan kuu cabanaya waxyaabaha cajiibka leh haddien caawa carabaaba ciil iyo caraa'ii kordhay waan cagaartaa cid kastoos caqliga saafi yahayna cudurka waa taabti aancaadka ugu roga bulshadan ceebta nugu taagan ciiddaan lahayn iyo carradaas caadil nugu deeqay oonku caanamaalay niyaas cadowku soo duuli waa nala caabureey gaalcaddaha nugu cinaada ah yaa caasi waalidayn lama hadlaan iyo calaq nin soo cabay awradooda naagahan asturin oo caandhadeefa ay tabishimaha casaystoo timaha soo cagaarsaday cid cana aananay malihin oo caadi waa howsha waabacaynta loo baahan yahay caalamka jecele casiiskay wax lagu caasiiyo ciidda lagu gubay cayn lagu yaqaan waa kufriga caadadiis waaye culummada inuu ciribtirow caaqilin laayo casiiskay ciddii caabuday lala collaytama cayn lagu yaqaan waa kufriga caadadiis waaye culummada cilmigii baratay culummada cilmiga baratay oo caarifiintae caqiidada islaam ku cadcad oo caadiliintae ciidan gaar aha loo carbiyey saas u ciribgooy caalamkao dhana laga ansixi waa caddahay taase culummada lalayna haddaan laga caroonaynin diintan lagu cayaara hadday ciiraan nugu haynin osaaji isnugu raran yahoon cagaha jiidayno warcare eebahey iyo amaas nugu dagaa cuduroy ciidda nala biiqlaysaa sidii qoomkii reer caad nimanyaw allaa caadi leh culummada oo taagan casharada iclaamka wado caajislaan taagan haddii camalkii laga dhuuntiyosna laga cabsaday gaal casiiskay hadduu naga caafinin camalka waa bureeye caqliga furo caqiidayba tahay gaal col loo qaada yancaga juglays beenna iyo cududna loo sheegan oon laga cabsanin meel cidlee cadowna guulguulin ee codkan ku hadlay caam waa bulshaan ugu ceeldhaamiyeye nin caqii'i dalaaba iyo caama umahaay culummada cilmiga baratiyo caarifiinta ahaan caraatami islaa ciidamada cadowga laynay codkan ku hadli caawan bulshada ugu ceeldhaamiyey cillad iyo hadduu ceeb watoos cidihii saameeyna iska keey cafiye waa codsaday carabka waa tuuge colkiisa waa cibaado ciddii ma oga caawo u sheega gaal colkiisa waa cibaada waa khar dacwaan alxamdulilah rabbilcaalamiin gabay horey gabaygaas ayuu ahay waa tahay waa gabay qiimo badan waxaadna cibaan ugu dhigtay gaal colkiisa waa cibaado marka gabaygaasi markii aad tirinaysi waxa kugu dheliyey maxay tahay waxaa igu dhaliyey dulmiga ay gaalada noola timid oy dalkayna ku soo gashay dhibaatooyinka macayaheeda muuqdo oo aan la iloobi karno urkutaallada nagu reebtay ay nagu sameeyeen darteed ayaan gabaygaas u tiriyey bulshada hadday beled joogtay hadday baadiyo joogtaba inay iska celiyaan gacmahooda cadowgaas ay iskaga fujiyaan ayaan ku baraarujinayay qaabkaasaan u curaysada rasuul u dhacay cid kastoo calaaqaad axmar oo cisaynaysa oo cashada meel kula cuntoo dabacaraabay cafis male curkaa laga jiraa cunaha hoostiisa casaba iyo hadduu nugu cid yahay laga caloolgoos nin kastoo shisheeya daba kaca haddaan qaraabanahay iyo hadduu shisheeye yahayba si isku mid inaan ula dhaqanno ayuu gabayga aan ugu talagalay sidaasuun u dhacay asaana macnihiisa wato fasiraya dadkan da'yarta oo reer magaalka u badan waxaa laga yaabaa inay garan waayaan qaybta ka mid aheed dhehayso caliirkii aan raranaynayo calaalka noo fuulay intaan caynka laga goynin oon cudurna loo sheegin caliirkaas waxaa laga yaabaa dadkaas sida badan inay garan waayaan oo da'yarta ah waxaa ula jeedaa lagana wadaa dadka reer meyga waxay ku guuraan rati ratiga markuu hore leeyahay ou yaryahay wax badan asan qaadin oo sayiin asana hor leeyahay caliir ayaa la yidhaahdaa caliirkaas marka waxaa watataa marka ratigii lagu guurayo heriyaday iyo maxay aheyd reer meyga horiyaday waxda ay ku qaadanayeen ayuu ay ku xamaalinayeen waaye caynkan waxaa la yidhaahdaa ratigaas shayga isku xero sida baabuurta albareed oo kale ah oo caynka ka maraya marka caynkaas dii la gooyo rarkao dhan waa isku dhamaaday hal bilaa baana ku filan marka waxaan ku tilmaama marka gaalada wixii aan dhaqmayni oo dhan in ratigaas caynka laga gooyo kale ay tahay meeshaas marka markaan dul istaag u sameeya ariga hadalkaasoo kale caliirka waa riti raran oo lagu guurayo reerbeyga nacfi u lah meesha aan leeyahay marka ciidaan lahayn icarahaas caadil nagu deeq oon ku caanamaalaynaas cadow kusoo duuliy waa nala caburi gaal caddaha nagu cilaada caasi waalidin gaalkaas dhulkii qabsaday oo hadda soo degay oo dhahaya nabad ilaalinaan nahay maxay ahayd annagaa nabad wadnoo dowladda wadnoo dadka nacfi ula dhahaaya ayaa meeshaas marka waxaan dadka tusaalaynayay inay dadka wax nacfiga aysan u wadin dhulkiina way qabsadeen nin caasi waalidayn ah na lama hadlaayaan way rabaan kamrada la cabaayayoo ilaahay uu naga xarimayne dariiqyada in laskaga caba ayaa dhaqan u ah marka munkurkaas ay wadaana dadka tusaalaynaya inay arkaan oo waxay wadaan marka inay been yihiin si ay u gartaan amisom markii waddanka soo gashay wadankii iyada ay joogto waxaa ka dhacay cudur la yidhaahda ibola waxaa la yaqaanay cudur la yidhahda adis dadka ay mataqaanaa ka cabsadaan oo aad ugu baqaana kii marka waxaa yimid cudur marka ibola la yidhaahdo iiga ilaahay ku khaas yeelay kiiyay ku baaba'een aidiskiiba ka daran marka waxaan dhahaya marka gabaygaas ibola la yidhaahdaa nimankaas marka muslimka dhibay dadka muslimiinta dhibay inay cuqubadii geysteen ilaahay adduunyada ugu abaalmariyay dhibaatadaas meesha ay ugu timid gabaygaas ayaa ku xigay ayaan tiriya istariix ma yeel adduunka amisonoon ebersiinin alif waa qur'aan dhigan amara afa alif waa qur'aan dhigan allana amarahey waayo indhaha ah wax lagu wada arkaa laguna indhaha ah wax lagu wada arkaa lana inshaaraa afkaadana awooddiisa waa la istimcaalaa idinkaada waa lagu ordaa iyo intaalkaado axdi male ninkiid aaminto ku ajara maalin nin isaaya cuniyo ablaxay ma lihiin iimaan waa iloobi aakhara iyo iilka hoostiisa allana kama cabsanin i inqaab uu mitada naarto waa waxaas ibliis afku ridi oo alhumoobi axaadiista qoron dhiaxa kaanku intifeecaynin ibliisnima sirdaha ood ka dhigi aanfa waaqa addii ilaahow islanimada inugu dil iimaanka ummadaadii iyaan nahay allow hana alhumaynin inkaarkaas ilaah naga aqbalay waana la ajiibi amisoon adduunyada waxaan la arag oon maqal anfaas ilaahay ku riday cudur aan la aqoonin eydiskibi ka daran oo in badan saacad ku asiibi waa iboola cudur la arki jirin ugub haddou yahay mana lays agmari kara ogow mana istaabtaana uqubada ay geysteeni waa ubadka oynaaya agoontoobayoy aabbahood iiga laayeen uqubada intaas kuma ekee ee maha badan ee awooddaas ilaah baa iskale waa ogsoonnahaye awooddaas ilaah baa iskale waa ogsoonnahaye iimaan intii laga helo ahl u tawxiid aan istaagna waanala amriye armiga aan qaadno infiruu wixiid ku aragteen amar lisfari waaye agga horo ma aadnoo maxaad ugu istaagteenay iimaanka maan uurka jirin oo af kaligiisa is-abaabul uma je'di iyo ololo diimeede aqil iyo indheergaradkii io aawi odayaashii arrintaas in layska indha tiri waa astaanteeda alladii haddiid maqasho oy aamuun wuu yeerta oo acmaasha loo hadlo nala amraa diinta amwaashaas ilaah soo hormarisaad u aragteen anfusuhumna waa la aakhiro idin ilaah waaye ujeedkeeda kii loo akhriyey waa aqaanaa umina waxaas og yahay malihin oo laguma eedaayo eegga horo ninkiin aadii karin inis anfaca dhiibo awaamiir lisfari waa alla anugu addoonsaday u istaagaa iimaanka waa udubka loo aayo islaamkaas awuurkiisa yahay islaamkaas abuurkiisa yahay awalkii koobaade islaamkaas abuurkiisa yahay islaamkaas abuurkiisa yahay awalkii koobaade ee allow sahal adduunyada haddow is abaabulo oos islaamku duul isdhahoos aalad badan haysta adfa allaahu waa aayaddii lagu ihaaneeyey owfuu haddii la akhriyaad ku arki doontaane nin kastow ilaahaaga baray aa ka hana qaada u istaag ilaahay dartiis aagga hore saaxa abaalmarin allaad ugu helay abaalmarin abaalmarin allaad ugu helay uurka ku adkaysa abaalmarin allaad ugu helay uurka ku adkaysa abaalmarin allaad ugu helay uurka ku adkaysa iimaanka ku adkaaw intaan iilka lagu geynin waa ku anfaca aakharuu ku amiir yahay odayaasha aqallada jiri toos aragga soo gaabti intaalkooda liitoon ulaan soo istaagayn awood waxay u leeyihiin haddaan aayir fahamsiiyo akhir leylkii ama kii tahoy ummadda seexdaan ikhlaas badan haddii la akhriyood gaal inkaartaan alla waa ajiiba sidaan ku arki aayaadka alla yidhi udcunii haddaad igugu yeertaane addoonkayga waa ka aqbalaa ereyadaw sheegay ujeedkan lahay iyo wixii aragtidayda intaas iga eg ummaddana allaha geliyey iimaanko oon ebarsiinin istariix ma yeel adduunko ami soonoon ebarsiinin aqil indheer garadkii aawi odayayaasha waxaan ka wada dadka nabadoonnada ah ama maxay aheedey ahludiimeedka ah dadka maxay aheed horjoogyaalka u ah inay arrintaas dadku ku baraarujiyaan oo dhaqaalo haddii tahayna soo aruuriyaan haddii ciidan ay tahayna ciidanka diyaar gareeyaan intaasu baan ula jeeda marka waa gabayga asaga waa jamlo waaye gabay waxaa jira tahriib ah oan mar aan tahriibi aan tiriyey way jiraan haddii liiga baahan yahayna waa qaar ka mid oan xasuustaa anoo nin yar ayaa tahriibay reermeyna waan ahaayey oo baadiyan ka kacay maligay magaalaan imaaden baadiya ka toosay wixii sidaa u haystay siday noqotay way isdiideen qofka markii wax loo sheegana sidiisaba wixii loo sheega wuxuu yaqaanuu ku dhistaa anugu waxaan ka tegay hiiraanaan ka baxay aan degaankayga ah weliba qaybta u koonfariisa degmada jallaqsi ayaan mataqaanaa degaankaygaan ka tegay wuxuuna ku bilowday sida tan dalkoo nabadee duulaan as jirin aaran yahay daawa doolo iyo doon beerahana dee ku wada taallo duunyadana daraac haysatoon doobta maalaa dalka iyo dadkan wada nocon dibid u dowray duunyadan lahay dayacay iyo dooladii beerti damaceygo waxaan dibidaheen diirad kuma haynin duqowyaha waxaan doodno oo dibidda liidiida dabarkaa markoo layga furay waana sii deey degdegan dariiqyaha ku mari oo dhex kuma daahin dekadaa haddaan tegay iyo doonta meesheedii degdeg waa kuwaay dibindhammay doonta iga raagtay waxaan doodo oon dibid ira addoon hallaysa arasoo diyaar garow maalintii daacad lii yidhi doonta dacalka amakiin qabsaday oon dariis qaatay anoo dabaqi ah waaweyn dhistoos doolar iyeel deeqi gabarna soo mahadsaday doorar io haysa dooqeyga kama liidanaysaan u dowray daqiiqooyin amakaan ku jiray doonta gudaheeda deeqdiis cunidada daadiyo diliq i gaarsii diliq iyo deeqdaas cunidada daadiyo diliq i gaarsii haddaad doodda waa lagu dila adduunyo kama roonid diliq iyo daadli isku daro kaadi lagu daadi dabadaa in badan igu jirtoos diirka iga da'ayey doontana dara lagu masalay doolahii malabkii asdaadka kugu soo galay biyaha daacaan daqiiqaba dagaay halis u tahay dagab alloo waaye dib dambeeta doon inan u korin iyo dariiqaas xun aan diinta ugu dhaaranaa diircad inan aadin doonta maalintii laga degay oon dal siman gaari dariiqyaha an mari iyo haddaan danaha kuu sheego dalka yaman dariiq ma ahan waa duniyada qaarkeeda buuraha dalkaas waxaan mudahay dabaqi heshiino amasena daruura hadda aad u madi roobkii anigoo dariiqaas xunmari doonta hoogeedii oo dhaha haddaad dibid gasho dollar keenay doobba waa dariiqaan xunmood kuma dagaayiin li'adiin salli daba dhigtoo dacay laliiqaati doodmala iday garan mahan daalumiin waaye habsiyan dabaan ugu jiroon doora cuni jiray daaw badan dariiqyahan maraay oon ku diirdiirmi a daqiiqa lii soo dulmari duniyada qaarkeeda adalkayga lii soo dejiye aniga iyo diidan sida waxaan dalxiis ugu kocay dibirta ii gaarti amasena aan soo daawanay deginka ilaahiin daqiiqaba dadaa igu darmoo dacayla ii qaati oon dalkiin dagaag uugu kacay dib igu soo laabi duraay hale ah oo duud xun oo daaw abaar joogo oon doobta lagu maali karin osdalaaf hooji nin dameer ku raaca ka roon dibid u dhoofkeedo damiir malihiisii duunyadan dooga daaqaa daaw kale haddaan dibid hodoon uray raaca gabyaaasana halkaas ayuu ahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waana ka intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabaaddiino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا